su-aashan waa su-aal yaro dheer waan soo koobayaa waxayna khaarij mawduucna way ku jirta marka dhib male waan waan soo yaro koobaya waxay ku saabsan tahay su-aashani gabar baa waxay leedahay gabar baa waxay igu tiri sawdigii diinta ka baxay gabadhan sawtii diinta ka baxday saasoo kale waan ka carooday bay tiri gabadhaa bacda mudda iga hortimid midbay iga hortimida waxay igu tiri si daciif oo fudud iga raalli aho amaanascafincafi masaamax aniga aan ka diiday arrintaa marka aan ka diiday aniga xaggayga maxaa iga soo gaaraya qoftaa igu tiri sawtan gabadhan diinta ka baxday kadibna cafis weydiisatay ana aan diiday sheekhanoo arrintaa inoo faahfaahin
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxyaabaha ku saabsan dadka in la gaalaysiiyo ama diinta laga saaro waa shay khatar ah oo ruuxa muslimkaa loo baahan yahay aada iyo aada inuu oga fiirsado oo waxaanu caddayn ama daliilkiisi uusan garanaynin uusan ku degdegayn xukumkiisii soomaalidu in badan oo ka mid a mararka qaarkood hebel diintu ka baxay iyo waa gaalooba ku kaftamaan dad waxaaba jiraba muxuu ahay gaal gaal alay weeye yidhaahda oo ayagu dhaqanba ka dhigtay oo hadalkuba halqabsi u yahay baa iska jira gabadha haddii arrinkaas ay kaftan u tiri oo ay ku kaftantayna waa shay aan fiicnayn ha ka toobad keento hadday gaalaysiin toosa ahayd oy gabadha kale ay ku aragta waxay ku gaalowdayna inay iga raalli aw dhahda mee waa inay ku caddayso oy daba istaagto oy tiraad ilaa aad ka toobad keento anaaban ku salaamaynin ee iga raallow meesha maba taal wa haddii asaga ruuxaa gaalnimo lagu hayay ama gaalnimo lagu arkay ood ku hubto ee daliilkeedina aad garanayso markaasi asagaa la goyn ee waa laga beri noqon gaalnimaa loola dhaqmi salaan iska badaaya xataa loo guurin mahay lagana guursan mahay gowriciisuna waa bakti muslimna ma aha hadduu dhintana maqaabirta islaamka la geyn mayo yahuudiya nasaarada loo geyn marka taasi waa gooni waa nin muradeenni ka baxay laakiin hadday tahay howlo soomaaliyeed iyo gaalnimo laisku turoon macno lahayn salla aan lahayn dembigii horena ha ka soo noqoto oo ruuxa muslim sal slm nabigu wuxu uri sal slam lacnu lmumini ka qatlihi ruuxa mu'minkaoo la lacnado isagoo la dilay buu la dembeeyahay ka waran marka haddii la gaalaysiiyo biduuni sabab wa biduuni mubararin sharci sabab la-aan xugum xaq la-aan ninkii lagu gaari kaba daran gabadha muslimadda hawshaa ka toobad keento walaasheed inay ku noqoto tiri raalli ahuna waa ku saxan tahay ooy raalli gelisay ta la raalli geliyan waxaa waajibka inay cafiskaa qaadato waa waajib diini ah haddii laga soo noqdo nabigu saxaabigii rabiica kacb bnu rabiicata alaslami iyo abubakar baa beer isu yar qabtay abubakar markuu kullaado waa waa waa adkaa markii la murmay xoogo laysqabtayba hadal qallafsan ayaa abubakar ka soo baxay oo walaalkiisii ansaarigahaa aslamigahaabuu ku yidhi kadib abubakar markii cadhadii ka qabowda uu yar degay buu xusuustay walaalkii inuu ku khaldamay isaguna gardaraa wuu u yimid walaalow icafi buui waa kugu khaldamay ee cafi ama intaan kugu idho oo kale igu dheh waa ku caay waa ku aflagaadayey ama iga gooso anigana inta ii tiri oo intintii oo kale iimis haddaan ii miisayni cafi kuuna miisi mahayb ku cafini maayo kacab baa sidaay abubakar nabigu u tegey wuxuu ihi walaalkii kacab baan maanta isku dhacanay saasaan ku idhi kadibna inaan khaldamay baan garwaaqsaday icafi baan ihi waa diiday iga goosaan ihi waa diiday nabi allowna kala xukun kacab dhagaha laga raacay aad baa loo canaantay waad ku khaldantaha l hadii raalli ahlugu inaad diiddo gabadha muslimadda ah haddii la raalli geliyey waa inaad raalli ahaato si daciifa ii tiri iyo si miskiinnima ii tiri iska daaya howlahaasi ma fiicno ruuxu laftirkiisu wixii ka dhacay baa laga yaabaa inuu isla miskiimin haye waxba yaan lagu fooricinin hadduu soo noqday ha laga aqbalo gaalnimada laisku turayaan la iska daayo adaa bilahi towfiiq
su-aasha gabarba waxay leedahay inan khaarij mawduuc waayo male waan iska gelinaynaa nin baa shan sana ikabay masruufna ima siiyo akhbaarna kama hayo haddaan raadiyo ninkaan weydiisto inuu soo furo
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd gabadha muslimadda ah ee guursatay nin muslima xaqay ku leedahay inuu biilo weeye inuu dhaqdo oo dhaqankii curfigaa ee wanaagsanaa ee qur-aanku sheegay ilaahay tilmaamay saxaabadii muslimiintuna sharxeen waa in laga helo weye xaqeeda hadduu meel kaga dhaco oy marasho iyo masruuf ka weydo inay u sabirtaba mooyeen xaq waxay u leedahay inay iska furto ayadu inay u sabirto ayadaa iskale labaatan sano toban sano hadday biila-aan kula joogto xaqa iyadu lahayd oy ka tanaasushay weeye ilaahay baan ajir ka siinaya laakiin hadday xamili weydo shan sano iska daaya laba bilood hadday xamili weydo biilla ka weydo xaq waxay u leedahay arrintaa iyadaa inay markaasi ka fasakhato xaq bay u leedahay wax laba sano ku xidhanna ma aha wax shan sana ku xidhanna ma icsaarku aqala min dalik ku sugnaadaa daliilka saxdana waxaa weeye culummaduna u badan yihiin caqliga iyo sharciguna ay keenayaan masaalixduna ay tilmaamayso daliil kaleh gabadhu muslimadaa haddaysan iyadu u sabrin aysan dul qaadanin ninkaa way iska furi kartaa wayna ka codsan kartaa ayuma mra'atin sa'alat alaaqa sa'alat zawjaha alaaqa fii hayri maa ba'sin faraa'ixatu اljannati calayha xaaraam xadiidkii ah soo geli mayso waa gabadha iyadoo la biilo oo la dhaqanaya iyadoo iswaasho ee meelo kale u hanqaltaagta taasaa sharcigu diiday oo xaaraam ku sheegay gabadhii laakiin xaqeedii la dulmiyey xagganna inay dulqaadato iyo sabirto aan raalli diyaarka u ahayn waxay xaq u leedahay inay codsato in la furo waxay xaq u leedahay inay codsato inay khulcato madax furasho laga qaato waxay xaq u leedahay inay fasakhato iyadoon dalaaqba aan tegin inay qaadi muslima u tagto kadibna dhibkeeda u sheegato shaadiya waraaq loo gooyo kadibna haldhiig markay tirsato hal dhiig markay tirsato ninkay doonta ay gursta xaq bay u leedahay haadaa bilahi towfiiq
su-aasha xigta waa isna khaarij mawduuc waaye gabar aan meher xalaala ku dhalan haddii ay qaangaadho oo markaa la soo doonto yaa waalid weligeeda noqonaya xuli
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbii ajmaciin ama bacd gabadha muslimadda ah ee aan guurka xalaalkaa ku dhalanin ayadu wax dembi ama aysan gelin labada waalid ee kala sinaystay baa dembiga iyo khaladka iska leh ayadu diinteeda iyo wanaageeda iyo dhaqankeeda suuban baa lagula dhaqmaya lagula tacaamulaya wax ku xidhanna muu jiro muxuu ahaayey dembiga iyagoo ay galeen wax ka soo gaadhaya ma uu jiro taasi waa middaas midda ku saabsan walaayada yaala ree abtigeed baa iska leh abtigeed baa meherinaya awgeed hooyaa meherinaya walaalkeed hooyaa meherinaya marka ree abtigeed baa walaayada iskale ayagaa meherin iyagaa markaas gabadhaa tawalina hadduu laakiin sheegto ninkii gabadha ka sinaystay hadduu sheegto anaa dhalay xaggan hadda uusan dafirsanayn isagaa meherinaya haddii uu dafirsan yaho diidan yahay gabadhiina dhabarka u saaray gabadhaasi ree abtigeed bay ku walaayo tahay oo xilkeeda qaadaya adaa bilahi towfiiq
su-aashani waxay tahay ma la soogi karaa anoo dayn la igu leeyahay dayntaasi ma cadab ma dayn lacageed baa masuga dayn
waxay la tahay dayn lacageed hadday tahay wax ku xidhan daynta lacagta iyo soonka iskuma xidhno oo haddee deymaha dadkao dhan baa wada deymaysan haddii la yihahdo ruuxa dayn lagu leeyahay ma soomi karo badankeen waxaa laga yaaba inuu soonba nagu waajibin oo ruux dayn dayn aan lagu lahayn maba jiraan filahaya waa iska yar tahay si kastaba ha noqotee daynta laga hadlaya waxay la tahay inay tahay dayn soon soon horeo ruuxa lagu lahaa kii dambena hadduu soo galo culamada qaarkood soonkii baa kordhaya yidhahdaan dhabal buu noqonaya hadday laba maalmood ahayn afar bay isu bedelayaan hadday shan ahaayeen toban bay isu bedelayaan culumaa sidaa odhanaya culamada qaarkood maalmihiina waa kordhayaan fidyana waa lagaa rabaa iyo kafaaro wada socotona waa leeyihiin intuba daliil ma laha waxaa weeye maalinka lagugu laha kordhi maayo haddii adoo soomi kara aad ta'khiirisayna oo awood u leh jaanisna hele takhriisanaa xoogow hawshaas waa laga fiican yahay mana quruxsano haddii mashquul iyo cudurdaar awgii uu ku dhaafiyey soonkii kalena uu saa ku soo galayna waad soomaysaa kaa markuu kaa dhammada aada soontay baad qadihiina la iman shawaal laga bilaabo iyo wixii ka dambeeyaba saasaa la yeeli soonka lagugu leeyahay hor istaagi maayo soonka taagan wabilaahi towfiiq
su-aasha xigta waxay tahay aniga oo tukaday taraawiix ma tukan karaa tahajudka waa ma jamcin karaa
masaladaasi waa masale khilaafiya cinda ahlilcilm muran badan baana ka taagan culamo badan waxay leeyihiin xanaabiladu ka mid yihiin tahajudka iyo taraawiixda waa la isku dari karaa isdiidina maayaan bay leeyihiin bisha ramadaan khayr iyo qiyaam iyo salaad badan iyo qiraa'a iyo qur-aan baa loo baahan yahay ruuxu intuu kordhin karaa waa kordhina loona diidi maayo ay leeyihiin loo diidi maayo culammana waxay leeyihiin ruuxii taraawiix tukaday tahajud jamaaca ku dari maayo laakiin markaad taraawiixda tukato haddii aad sagaal saac iyo toban saac soo kacdo adugu iska tuko salaad furaada ah oo keliga aad tukanayso oo laba labaa ama afar afara ama intaad awoodaa wad caawo dhan iska tuko laakiin laba jamaaco oo qiyaamuleyl ah iyo mid taraawiixa in laysku daro ma bannaanay leeyiin saasaana loo badan yahay waxaan ku talin lahaa dadku inay taraawiix ku gaabsadaan ama tahajud ku gaabsadaan haddayse taraawiixda aada tukato nis dambana aada soo kacdo adoo keligaa qur-aan akhriso salaad tuko wado lagu diidi maayo waxaa la diidan yahay bacdu salaf ay bidcada ku sheegeen waxaa weeye jamaacataan fii leylatin waaxida jamaacat taraawiix iyo jamaacatu tahajud oo labadu ka qaybgelayso ayaa la diidan yahay haddaad middood ku gaabsato takanla aad iskaa u tukato inaan la diidanayn baad moodaa sidaa hala yeelada bilahi towfiiq qudinta in badankooda waa xarimaan wadaha badankood ka fiqa nawaasilka bal akhri insha allah
su-aasha waxay ku saabsan tahay xukunka taraawiixda dad badan oo kamid a waxay yidhahdaan taraawiixdu ma ahayn miduu nebigu jideeyey sidoo kale inay jamaaco lagu tukado ama ama bidca xasanay ku magacaaba marka taraawiixda noo faahfaahay xukunkeeda iyo xaaladeeda shaa
bsm اllaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd waxay la tahay taraawiix hadda inaan wax badan looga baahanayn in la soo celiyan waay waay waxaa ila tahay waa waa iska su-aal jacayl baan odhan karaa taasoo kale lannu intaad taraawiix soo tukanaysee aad bay u badan tahay axad waa bidca inay tahay qabo oo khilaafkiisu muctabar yana ma jiro culummada ku idlaaqay waa bidco taraawiixdu waxay u jeedaan albidca alugawiya qaabkan hadda loo tuka nabigu ma ogeyn oo asagu ma usan samaynin ficlan bay u jeedaan laakiin nabigu sharcan nabigu wuu jideeyey nabigu qaabku wax ku jideeyo marna waa inuu qowl iyo lisaan iyo carab wax ku jideeyo marna aamusuu ka aamusa shay uu arkay ama ogaaday buu wax ku jideeyaa marna fal uu sameeyeyba wax laga qaataa marka qaabo badan buu nabigu wax ku tashriicin jiray nabigu saddex beenna waa tukaday saxaabana waa ku xidheen jamaacatan kadib markuu ka yaabay in lagu waajib yeelo oo muslimiintu maadaama ay salaad jecel yihiin shantii waqtina meel saareen xaggana salaatuley ay halabsan hayaan ilaahay inuu u kordhiyo kadibna la xamili waaye uu ka baqay suubanuhu khashiitu an yuftarada calaykum buu nabigu yidhi mar hadduu nabigu dhintay farad waa go-ay waxyina waa go-ay salaad dambeo la kordhina ma ay jirto saxaabadu markay ogaadeen in waxyi dambe uusan jirin salaad dambena aan la kordhinaynin hawshuu nabigu bilaabay ee saddexda habeen uu tukaday bay dib u cusboonaysiiyeen xilligii cumar ayaa jamaacadan la sameeyey hadda aynu tukanno amaa khilaafadii abibakar iyo horaantii khilaafadii cumar dadku gooni gooni bay u tukaneen koox koox masaajidka la soo geli shan baa gooni u tukan iyo imaamkoodii afar iyo imaamkoodii toban iyo imaamkoodii masaajidkiiba waxaa ka baxaya hugun iyo dhawaq iyo qaylo labaatan jamaaco oo kala duwan oo shan shan iyo kooxa kooxa ah hawshaa cumar waa la yaabay marka wuxuu uhi waa nadaaminhaya maxaad samayn laba imaam buu u sameeyey imaam qaybta hore tujiya iyo imaam qaybta dambe tujiya dumarkii khilaafadii cali ayaa iyaguna imaam khaasa loo sameeyey in jamaaca lagu tuka nabigaa bilaabay kalagoo dhexdaa yimid kadib cumar baa soo nooleeyey sunnatu cumar waa sunna sharciya weeye calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin ciladaa yarta ee loo joojiyo cumar waxay leeyihin shayga haddii cillo iyo maanic ama muqtadi loo joojiyo maanicna meesha uu ka baxo xukunku waa soo laabanaya shaygii baahi awgeed lagugu fasaxay baahida markaad ka baxda laguu fasixi maayo bakhtigaa laguu bannayn markaad baahan tahay oo nafbaxaal aad tahay laakiin markaad xoogow soo duudsato waa lagaa xarimayaa bakhtigii leannao sababkii lagugu banneeyey baa meesha ka baxay sababkii nabigu u diiday in la sii wada taraawiix jamaaco ah meesha waa ka baxay haddaba xukunku inuu soo laabto weeye oo salaada la sii wado salaada taraawiixda la tukado koo iyo toban ama saddex toban ragcadna ha laga dhigo saasaa wanaagsan adaa bilaahi towfiiq
su-aashani waxay leedahay bacda salaam sheikh waxaan weysiinayaa ama aan ku weysiinaya ilah daraadiisaan ku jecelahay ilaahay ha ku ridiyo ayaan leedahay aamiin su-aasha waxay tahay sheikh gabadha muslimadda ah salaada taraawiixda inay masjidka timaado ay xaadirto iyo inay gurigeeda ku tukato keeba fadli badan waxaa weydiiya oo taan raacinayaa ee qofka hadduusan muudsan yahay af soomaaliga ku ducaysan karaa isagoo qubiyeysanaya ducadiisa inay caalamiyad ahaan soomaaliga u bedeli karaayo ducaysan karaa
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd gabadha muslimadda iyo ninka muslimka aba wixii sunno oo dhanba waxaa u khayr badan in guryahooda ay ku tukadaan ruuxii qur-aanka yaqaan ee tukan kara taraawiixda rag iyo dumarba guryahooda inay ku tukadaan baa khayr badan oo afdal ah naskaasna wax khasiso oo toosa lama hayo waxaa kaloo sunno ah in taraawiixda masaajidda lagu tukado jamaacatan la camiro culamadu marka waxay leein waxaan ku jamcinaynaa haddii masaajidda ay camiran yihiin oo ay a'imo raatibiina ay joogaan dadkuna ay masaajidka buuxin hayaan ninka isagu qur-aanka yaqaan ama gabadha qur-aanka garanaysa gurigeeda inay ku tukataa afdala hadday laakiin masaajidda catil mahaya oo nin walba markuu faryaro bidix ka baxo oo anigu aan dhaqaaqo hebel dhaqaaqo heblo dhaqaaqdo masaajidku uu cidlo noqonayo shacaarkii taraawiixna uu baaba'ahayo markaa masaajidkaynu buuxinaynaa haddii laakiin masaajiddu ay camiran yihiin guryahaynu aadaynaa oon badankeen ku tukanaynaa ama inteenna qur-aanka taqaan laakiin waxaa la ogyahay ruuxa asagu dib u baxee inta badan yidhaaha gurigaan kusoo tukanhaya gurina kuma tukado taraaxuna waa ka hadha waa sida badan isweheshigu waa fiican yahay hugunkaas iyo bulaankaas iyo garbaha laysku qabanhayo iyo sheekadaas layswaraysanhayo iyo howlaha macnaa ku jira nashaad baa ku jira waa ogtihiin baa ila tahay laakiin markaad guriga keligaa tagto mashquul baad geli weel qabo xagga waxgeesaad u leedahay berri baad tukan doontaa hadhow nistan baad soo kici taraawiixda ka hor muxuu ahaay suxuurta ka hor baad tukan doontaa shaydaan waa kula tagaayaa taraawiix la-aanna waa ku dhigi tii jaamacadana waa kaa reebay tii gurigana waa ku seejinaya marka waxay la tahay gabdhaha muslimaadka ah masaajiddaas ka yimaadeen haddayse awoodaan inay guriga ku tukadaan ha ku tukadeen qaybta soo raacda ee ku saabsan ruuxa muslimka ah sujuudda soomaaliya ma ku ducaysan kara laba qaybood weeye adkaarta nabiga ka soo aroortay ee ma'huurada ah iyo adcida nabiga ka soo aroortay af soomaaliya laguma bedeli karo afkan laguma bedeli karo liannu dikrigu ama ducada noocaasa waa aathaar tawqiifiya macnaheedii iyo qaabku nabiga ugu talagalay af kaloo keeni kara ama lagu keeni kara ma uu jiro tawqiifiya wey sida sifaadka oo kalea bacdu ahlcilmi ay mariyaan ibnu bataal baa ka mid ah alimaam cabdulaahi almaasiri baa ka mid a xaafidn xajar baa ka mid a ibnu daqiilciid baa ka mid a culimo badan baa halkaa ku tagay weliba wadaadahada mucaasiriinta ee salafiyintuna halkaasay marayaan ducada marka ayuu soo aroortay ee nabiga alfaadiisa lama bedeli karo hadiise laakiin nabigu tuu ku hadlayna aadan carabi ku garanayn mid kaloo carabina aadan la iman karin in la ducaysana loo baahan yahay soomaaliga waa lala kala bixi karaa wax dhiba ma laha hada bilahi towfiiq
sheekhna su-aasha waxay ku saabsan tahay arrimaha jihaadka jihaadka iyadoo lagu jiro ma la afuri karaa haddii uu qaacidka amar ku baxayo in la afuro dadka afraysa dadib soo gaarayayo adoon lagu yeelanaya maalinta ay afurayso
bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd muslimiinta halgamaya inay xaadirin yihiin iyo inay musaafirin yihiin baa loo kala qaada hadday socdaal iyo safar ku jiraan dagaal la qabsado way afurayaan nabiguna waa amray saxaabadu iyagoo saa'imiin ahaa berri baad cadow iselaysaan inaad afurtaan baa xoog badanee sidaa yeela kadibna go-aan buse inay afuraan casiimu ka dhigay ruuxa muminka ee mujaahidka ah xaggana musaafirka ah isagoo musaafir ah xaggana sooman iyo halgan hawshaasi aad bay u adagtahay inuu afuro ayaa u khayr badan waana sunnata moxamed waxaa soo hadhay haddii guryo lagu dagaalamayo oon safar uusan jirin oo magaalo dagaal ka socdo dadkuna ay iska tabardaran yihiin in la afurona ay xoog badni iyo taag iyo tabar keenayso amiirkuna uu ku taliyo ummaddana uu amro taana waa la yeeli karaa sheikhulislaam raxmat ullahi tacaala calayhi markay ka dagaalamayeen muslimiintu shaam ee tataarka la dagaalamayeen wuxuu junuuddii casaakirta muslimiinta u fatwooday inay afuraan fa ina alfidra aqwaa lakum buuri wuxuuna ilxaaqiyey cudurdaarkii mansuuska ahaa ayuu biljaamic cilada la sheegee mansuusada ah ayuu ku ilxaaqiyey ama mustanbatada ah haddii marka hore loo afurahayay tabardaro iyo taagdaro ruuxa muslimka ee mujaahidka ah xaggana sooman soonkana uu dhibayo hawshii waxtarkeedii halganna uu ka gaasiraya kana gaabinayo caqliga sharciga wuxuu keenayaa hawshaasi in loo fasaxo culamaa ku ijtihaaday ibnu teymiye ka mid yahay waana fatwoodeen culamo badan baana ku raacay anagu wax dhiba ooma arka arrinta ayada ah laakiin bacdu ahlicilmi waa diidaan ad bilahi towfiiq
jasaak allahu khayr sheekh laba su-aalood oo isku xigo isku mawduuca taariki mawduucna waa waxyaabaha ay dadku ismarayaan dawalwadoodaysada iyo midabadan la ismarayo rinjiga ee dumarku isku casayaan dawalwadoodaysada iyo midabka la ismarayo ee dumarku ismarayaan bal xukunkooda sharciga islaamka uu ka qabo iyo wixii darar ay kasoo gaaraya qofka muslimka isticmaala nafulafaaha sheekh
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd qeybta kusaabsan ku saabsan daawada madoobeysada timaha ciroobe ama caddaaday lagu madoobeeyey ayadu ma bannaano rag iyo dumarba looma ogolo hawshaasi waa xaaraan cilaan iyo midab kale waa fasaxan yahay laakiin madoobeyn in la madoobeeyo oo timihii tima hadda soo baxayoo madow laga dhigo oon isbedelin ma bannaano axaadiid baana macnaha ku yimid abu daawuud waxaa ku yimid dadka noocaa sameeya inaysan aakharo jannada aysan carafteeda aysan helayn riixa aljanna inaysan heln riix aljanna inaysan helin baa ku yimid abubakar aabbihii nabi markuu uu arkay isagoo boombash cad oo madaxiisu cad yahay hayiruuhu wajanibuhu sawaada ayuu ku yidhi waa dhaqan dadka qaarkii ay ku khaldameen xataa bacdu taabiciin bacdu saxaaba laga soo guursho laakiin sunnadu siday caddaynayso iyo adiladu waxaa weeye rag iyo dumarba timaha inay madoobeeyaan ciroobe ama caddaaday ma bannaano hal xaalay salafku soo reebeen ninka odayga waayeelka ee jihaadka galahaya ee dagaalamaya in madaxa uu madoobaysto waa loo fasaxay si wiil dhallinyaro oo jooban aan loo moodo gaalkuna markaa uga cabsado ama aan loo dariiraysanin qadiyaddaa wadaaddaa soo reebeen laakiin sida raajaxa ah waa ta hore aynu tilmaannay qadiyadda jihaadkan waa masale iska khaas oo istinaa'iya weeye amaa qeybta daawooyinka laisku caddeeyo ayagu wax bannaan ma aha khiyaana ku jirta gabadha muslimadda ah kareem iyo saliideeda iyo isnadaamin kale waa loo ogolyahay laakiin madabkeeda wax badelaya wax la ogolyahay ma aha bacdu ahlicilmiba waxay soo reebaan guryahooda markay joogaan in raggooda isku caddeeyaan wax dhiba ma la yidhahdeen laakiin aysan bannaan geynaynin xaggana aan lagu arkaynin cid kale aysan u muujinaynin wadaadaha shuruud noocaasa ku xidha waxaase anu ila quman dhammaanba waa in la iska joojiyo wixii kale ee isnadaaminah ama isqurxin kale ah ku filan gabadha muslimadda iskeedna waa iska quruxsan tahayba wax looga baahan yahay ma uu jiro hawsha waa in la joojiyo adraar sixiyana way leedahay caafimaad darro fara badan ayay daawooyinkaa keenaan gabdhihii muslimaadka wejigooda ay bedelaan faran buu ruuxu yeelanayaa bahal inuu cunabaad waaga dambe moodaysaa dabkii baa dhibaya wax kalou wixii noqonaya waxay la tahay waxa aad laiska daayo dhakhaatiirtuna waa ka dayriyeen sharciyanna wax bannaan ma aha hawshaa waa in la joojiyo adaa bilahi towfiiq
su-aashan amlay ragga inay soo qoray haddii ninka uu haweenkiisii uu la mubaasharo u taataabto aanu galmo samaynin kadibna ay biyo ka yimaadaan soonkiisii ma jabaya maxaase ku waajib noqonay oo xukuma
jumhuur ahlicilmi waxay qabaan soonkaa inuu jabay qadana lagu leeyahay mar hadday biyuhu saa kaaga yimaadaan soonka waa jabay bay leeyihiin qadana ruuxi waa laga rabaa ilxaaq bay ku sameeyeen masalada mubaasharada inay ilxaaqiyeen jimaaci ilxaaq jusi ah oo aan axkaamta jimaac oo dhan aan qaadanaynin waxayna culo badan marahayaan raajixna ah walcilmu cinda allah qadunbaa qadana lagama rabo ruuxa muslimka soonna ku jabi maayo galmada tooska ah ee caadiga ilaahay sheegay nabiguna caddeeyey unbaa soonka jebisa amaa mubaasharada biyo ku yimaadeen galmana aysan la soconin soonna ma jebiso qadana ma laha laakiin aada iyo aad ha laisku ilaaliya bilahi towfiiq su-aalahaasoo kor baad waabatay
su-aasha markay ku saabsan tahay haddii anigoo dayn laygu leeyahay aan sadaqa la baxo sadaqadaasi ma iga gudaysaa ma iga ma ii jirtaa mise waa inaan dayntii lagu lahaa
dayntu waa laba qaybood dayn xaalla ah oo markaa wakhtigeedii galay ruuxooda ku ballansanaydeen in lacagtiisa aada siiso shan bilood kadib shantii bilood markay dhammaatay oo maalinkii gabagabadii la gaadhay ee daynta aada bixin lahayd ayaa sadaqa bixisay sadaqadaasoo dhaawacaysa xaqi iyo dayntaad iska bixin lahayd sadaqadaasi sax ma aha leanna waxa adugu aada la baxayso waa waxa adugu aada khara geysatay oo ixsaan iyo fadli ah kanna waa xaqu naasi xuquuq lagugu leeyahay marka xuquuqda lagugu leeya inaad bixisaa ka horaysa inaad wax sadaqaysato oo haddii daynta xilligeeda la gaadho ee dayn xaallo oo markaa lagu haystooo la gaadho wakhtigeeda gabagaba u noqda ay tahay taasi waa gooni hadday laakiin tahay dayn aan wakhtigeeda la gaadhin oo sanad kadib lagaa qaadanayo ama bil kadib aad ballansan tihiin ama axad kuu daba taaganba uusan jirin laakiin la iska jecelya inaad siiso marka ayadaa wixii sadaqeed la baxdo wax dhiba ma laha waana kuu soconaysaa dayntana waad iska bixin marka xilligeeda la gaadho sadaqada aad la baxdayna waa khayr iyo wanaag ilaahay subxaanahu wa tacala xaggiisa aada geysatay labada xaala diinta loo kala qaadi ada bilaahi towfiiq
su-aashan waxay leedahay haddii toban sano oo soon haray waxa haddana aanan awoodin inaan soonkaa aan gudo maxay ugu waajiboo sameeya wxiya
bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaad moodaa kollay sida su-aasha ka muuqata soonkaasi tobanka sano ruuxa dhaafay in ruuxa muslimka uu kasooga tegay cudurdaar sharciga uusan kaga tegin xanuun iyo safar iyo wixii la halmaala hadduu cudurdaar kaga tegey cudurdaarkiina hadda meesha uu ka baxay ruuxu soonkaa soo qaday hadduu dadkii fidyada bixin jiray yahayna fidyada ha bixiyo taasi dhib ma laha haddayse tahay ruux kas ooga tegay uu yahay oo soonkaas isagoo soomi karay dhallinyaranimo iyo howlihii soomaaliya ay u badnayd waagi hore soon la-aanta ahaa ay ruuxu ku tegey haddana uu fiicnado uu toobad keenay soonkan hadda taagan unbuu soomahaya tobankii soonee horee dhaaftee kas oga tegay ee si camdi iyo tacamudi ula kac waa dembi ilaahay uu ka gala ha ka toobad keeno qada ma laha fidyana ma laha sida raajix ah jumhuur ahlicilmi waxay u badan yihiin qada laga rabaa tobankii sanaba waad soo qadleen bay leeyihiin laakiin waxaad nala saxan walcilmu cinda allaah tobankaas sano soonkii kas looga tegay qadama laha toobadkeen iyo istikfaar iyo alla u noqoshaa laga rabaa wixii dambana ruuxa ha ilaaliyo inta horena ha ka toobadkeeno laakiin qadama laha waa hadduu kas ooga tegay hadduu cudurdaar kaga tegayna hadda waynu soo maray adaa bilaahi towfiiq
su-aashan waa su-aal dahabka ku saabsan gabadha waxay leedahay waxaan gadaa dahab qofbaa wuxuu ii keenay dahab dahabkii lagu rabaa inuu dahab kale ku bedasho malaha waa dahab cusub iyo dahab duugaan isku bedelayo waxaan sameeyey lacageyn qiimeyn labadii dahabood kii hore adduunka ahaa iyo kii cusbaa baan qiimeynay lacag baan ku qiimeynay kadibna waxaa dhacday in dahabkii lacagta lagu qiimeeyey intii aan hayay markaa ay zaa'idka noqotay bixiyo dahabkii kalena aan saa ku kala wareegsano arrintaasi maxay noqonaysaa dahabse dahab kadii lagu bedelo oo lacag markaa la saaro oo isagoo cusub isagoo duug ah inaga jaahilgeli sheekuisaakaloa
bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd marka koobaadi dahab dahab waa lagu gadi karaa laakiin waa inay isla eg yihiin isku garaam yihiin kan waa mustacmal oo waa sakanhaan kanna waa cusub yahay wax macnaa ma laha cinda sharc sharciga agtiisa waa isku mid dahabka midk midkiisa duugga ah kuweytiga baxrayniga khaliijiga iyo midka yurub laga keeno noocu duuna ha noqdo iyo midka labaatan sano la qabay ee gabadhu isticmaashay haddii ayaga laisku gadayo waa la isla ekaysiinaya labaatan garaamoo duuga iyo labaatan garaamoo cusub waa isku mid weey boqol garaamoo cusub iyo boqol garaamoo duuga ama sakanhaanoo mustacmala waa isku qiimo weeye xagga marka iyaga laf ahaantooda la isdhaafsanayo waa haddii dahab iyo dahab la isdhaafsanayo haddii laakiin sayladda aysan isku qiimo ahayn oo midna uu noqonayo saddex kun ama laba kun midna afar kunba uu ku dhowaanayo markaasi qiimaha iyo sicirka annagu qasbi mayno waa haddii sucurka iyo qiimahaasi wax caalamka ka jira uu yahay laakiin inta badan waxaa dhacda dadka dahabka ka shaqeeya sicir ay u iska goostaan oo khayaano iska ah oy doonayaan hadda hadda dahab ka soo gadato ood xaafadda keento gabadha oon xidhanin aada celiso oo tiraada dib iiga celiya haddaaya saddex kun iyo shan boqol bay kaa soo siiyeen hadda laba kun bay kaa siinhayaan lama xidhinna ogow hadda waa iska kaarto iyo maxyaaba noocaasa jiro iska khayaano ah midaasi ilaahay laga cabsado hadduu yahay xagga sicirka ee qiimaha wax caalamka ka jiro sayladaha suuqa ka jiro ay kala qiimo jaban yihiin dadku waxay ku heshiiyeen xagga qiimaha anagu qasbi mayno laakiin markii laba dahab laisku bedelayo ama laisku iibinayo ama la isdhaafsanayo lama kala badin karo xagga garaamaadka iyo xagga qiimaha garaamaadkaaynu ka hadlaynaa labaatan garaam oo duug ah laguma bedelan karo toban garaamoo cusub ama shan iyo toban garaam cusub waa ribo iyo xaaraan wey xagga lacag ahaan hadday tahay oo gabadhan dahab sakan ahaana ay wadatay ood qiimo iyo lacag kula heshiisay lacagtaad siinaysa lacagta markaad siiso ha kugu soo celiso dahab cusubna ha ku qaadato wixii dheeradana markaa ha ku darto saasaa sax ah laakiin dahabkoon la kala qaadanin iyo lacagtoon la kala qaadanin af aynu ku kala wareegno intaasaa kugu dhimanoo ku soo dar ma quruxsano culamo badanba waa ribo odhanaya culammona shubhay ku sheegaan wadaadda banneeyaa jira xaalmiradku waxaa weeye dahabka gabadha sakanhanka ay keentay qiimihiisa aad ku qadanaysa u sheeg intuu lacaga noqdo faraha ka saar kadib walaalle maxaad rabtaa dahab kaloo cusub baan doonay oo noocaasa intaas way qiimihiisu iyo lacagtaana keen intana kusoo dar lacagtay hadaay kaa qaata ha kuu soo celiso oo ha ku siiso wixii dheeraadana ha ku darto sidaasaa saxa oo xaalmiirad ah oona ay shubha ku jirin adaa bilahi towfiiq
su-aalaha waan soo koobayna insha allah waynu ku bateen su-aashan gabadhan waxay leedahay sheikoo waxaan qaybiyaa cuno dad la siiyo walaa dad masaakiin baan oranaya waxaan la qaybiyaa gaalo waxaana wax aan la shaqeeyo cunnada aan la qaybiyo waa gaalo diinteedu wax ma yeelaysaa
su-aashaasi ma caddo muhmal weeye gabadhu cuntada qaybiso ma baar bay ka shaqaysaa ma hoteel bay ka shaqaysaa ma aanan fahamin ma kuug bay to raashin bay karisaa ma hay-adaha iqaasiga ee samafalka ay dhex boodaa war ooma hayno laakiin camalka iyadu qabato unbaana khuseeya raashinka ay qaybinaysa raashin xalaala oo meeshuu ka yimid la yaqaan waa inuu yahay dadkii mudnaa ee muslimiinta ee baahana waa inay siinayso iyadu waa in xijaabkeeda sharciga ahaa iyo anshaxeeda iyo akhlaaqda islaamka looga baahna ama gabdhaha muslimadda ah laga helo ikhtilaad waa inuusan jirin oo gabadh muslimiin rag aysan dhex boodin khalwana waa inaysan dhicin oo aysan nin ajnabi aysan la khaalib noqonin maxduuraadka ayagaa markay ka qaayib ka aamin noqoto wax dhiba ma laha safar hadduu yimaado waa in maxramkeeda uu la socdo howlahaasi gabadha muslimadda aad wana iskaga ilaaliso waxyaabaha sharci uusan bannaynin haddii laga badbaado raashinka la qaybiyey ee gaala ay wax ka qayban hayaan wax dhiba ma laha wabilahi towfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة الله العالمين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين آه، انقلاب عسكري لكن ديكو دادنا إن شاء الله وبحنا آه، ولا ليال ساكا وحاجة تين باللاوي أما أنا هروش من الإعلامي مركز كمسلمين تجدد كأه آه، هوستا مساجد كعالمين ولي مركز دار الرشاد يوحنا أورولي كارب وحاجة ساكا لقيبيه iyo waraaqadha dheer ay ku qornayeen activitieska ama waxqabadka masaajidka ee ku saabsan markas daarushaadka saa daraadeed mar baa fikradna la qumanatay ah inaan joojino haraanbeydaas ama wax ururintaas laakiin haddana insha allah tala nala qumanatay leanna fikrado badan baa nagu soo kordhay iyo in walaalo ay kusoo talagaleen in wax baxsadaan marka idinka hor istaagi mayno khayrka insha allah tacaala qofkii kusoo talagala ama gabdhi kusoo talagashay iyo tii aan xitaa kusoo talagelin barnaamijkaas ha ogaato kaararkaas insha allah tacaala shah allah cabdinuur baa lagala soo xiriiraya insha allahu tacala isaga howlaha madaarista ku fara dhudhuuban marka haddana insha allahu tacala gabdhaha hawadaan waxay ururinayaan ha ururinayaan insha allah waxay ku socotaa ikhwaani fillaah markazu daarushaad oo muslimiinta jududka markaskaas waxaa la asaasay muslimiinta cusub diinta soo gala haweenka cadda hawshaas jazakumullah khair sheekh arrin bugu baraarujiyay khayr allah siiyo waad ka dulmaraya laakiin way u baahantay in la faahfaahiyo muslim muslimiinta jududka waxaan ka wadaa dadkan muslimiinta kenyaanka la noolahay ee soo muslima gaar ahaan wiilasha nimanka markaskan waxaa la aasaasay nineteen ninety seven ilaa haddana uu socdaa wuxuu bixiya koorsooyin saddex saddex bilood ah koorso walba taqriiban lixdan ilaa konton arday baa kasoo baxda miisaaniyadda iyo kafaaladaasoo meel mucayana ama hay-ad mucayana ma saarna waa muslimiintaas un wax looga ururiya looga qaada marba taasay markaa ka mid tahay tan maanta aanu ururinayno waa muslimiin walaalaheen oo mualafat lquluub oo soo muslimay qolyahaasa marka loo ururinaya si markaskaas uu usii socdo insha allahu tacaala marka hawshaas halo wada baarakum allah fiikum gabdhihii khayrka jecela ee hawshaas wada ha sii wadaan kaarkaas qof walba uu gaadhana labay ahaayeen mid warqad weyna iyo mid kaadh ah kaadhkaas waxaa ku qoran haddaad doonaysa inaad ka qayb qaadato kaalmadii markaysu daanashaad bil walba maxaad bixin kartaa option shan boqol kun iyo wax kaloo ka badan ama ka yar magacaagana meesha ku qor hoose teleefonkaagana ku qor macalinka usoo dhib markaa ama imaamka sha- allah cabdinuur waxaa loo soo dhibay insha allahu tacaala wajazakum allah khayr barakallah fiikum wcaafikum insha allah baarak allah
su-aalaha waxyar baan iman umarkaas ka dulqaataan waqtigan waa loo yahay insha allah su-aasha aan kusoo gabagabeyneyno laba su-aalood baan kusoo xidhaynaa maamaa waxay leedahay hadda kahor ayaa waxaa iga gurtay ilmo yar waxaan nadar ku galay inaan arbaco walba gun u dubo arbaco kastana gunkaasi waa u dubaabay tiri waxaanse aaminsanahay inuu yahay geed barakaysan haddase waxaan is-iri bal inuuna ahayn sidii aan filayay marka nadarkaasi ee bunka arbaco walba aan dubo maiga maiga maiga oofinaya nadarkaygii aan kalay
bsmi اllahi wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd soomaalidu geedka bunka la yidhaahdo waa quutul awliyay odhan jireen Ee, dhulka marka laga dubana samada cirka toddobaad baa laga carfiyaa bay dhihi jireen malaagta carfisa Ee, waxyaaba badan bay sheegaan oo aad baa dadka qaarkii u qadariyaan ama u xurmeeyaan ama u aaminsan yihiin khuraafada noocaasa waa in laga waantoomo Ee, geedkaasi waa midho ilaahay bixiyey subxaanahu wa tacaala qaxwa-aan baa loo isticmaalaa shahaan baa loo cabaa mar saliid baa lagu kariyaa bun ahaan baa loo jebiyaa oo badar iyo raashin baa lagu cunaya cambali wixii la halmaala qaabo badan baa loo isticmaalaa waa uun raashiimaha la cuno ka mid yahay gabadha muslimadda nadarkay bix- ay nadartay ha wado laakiin waxbaynu ka bedelaynaa tacdiil baynu ku samayn nadarkaasi maalinka arbacada waxaa loo maaga waa in la isweydiiyo arbacadu awliyadaa kulantaa la odhan jiray awliyadaa isku timaada meelay ku qoran tahayna ma ay jirto bidcadaa marka waa in laga leexo maalmaha toddobada ah kolba maalin ha ka dhigto maalin muxuu aha sabtida ha ka dhigto haddana usbuuca soo socda axadda ha ka dhigto usbuuca xiga isniinta ha ka dhigto saa ha ku wado maalinka mucayankay maagtay ee goonida ah waa khalad waa in la joojiyo bunkana ha wado oo ictiqaadka intay joojiso xunka ee bunka ku xidhan raashin ha kariso masaakiinta ha quudiso ilaan bun keligii wax ma taree shaah bay ku dartaa ama baabaco iyo daangay ku dartaa waxuunbay raacisaa soo maaha sadaqay oga jeeday gabadhu sadaqada iyo raashinka ha wado usbuuc walbaba maalin ka mid a ha ka dhigto arbacada gooni aysan u maagin bahalka bunkee madmadowna farahaba ha ka qaado raashin ha ka dhigto intaasaan ku darayna hada bilahi towfiiq
su-aasha ugu dambaysa kusoo koobayo waa su-aal ku saabsan eh, waxyaabaha loo yaqaano bayaqayda oo sidii hadda bunkii la sheegay oo kale shaagsaarka eh, toddobabaxa eh, ilaahay waa kuu hooyay intaasoo su-aalo wato marka aada u huseeya jamacoodana maanta su-aasha anaa iskale xaqiiqatan waxaan rabaa in la ogaado asaydan waad raacinaysaa sheekhan alla yibaarak fiika lianna waa jamac kulan aada u- u ballaaran weeye dumarka maanta waa su-aalo muhiim ah xaqiiqatan waana lagu wareeraa eh, toddobabaxa iyo shaashsaarka iyo abay abayda iyo muxuu- maxaan ku dhahday umulbaaxa wax badan baa jira asayda sidoo kale marka maxay diintu ka qabtaa arrimahaas oo dhan?
bismi illaah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin qaybo badan oo cali nuur sheegay anuu maba aqaan abaay abaay aada u garan mahayo laakiin wixii aan ka fahamsanahay kurti baan garanhayaa kurti sagaalaad sagaalaysiga iyo toddobaysiga iyo baan aqaan laakiin abaay abaay maanan fahmin si kastaba ha noqotee ee, asayadu waa laba qaybood midna ruux kastoo muslim oo dhintay bay khusaysaa midna zawj geeriyooday bay khusaysaa Ee, ha- gabadha muslimadda ah haddii la- qaraabadeedii walaalkeed aabbaheed in adeerkeed qaraabadeed mid ka mid a u dhinto saddex maalmood inay xoogow murugto ama isbahaanbihiso ama ay muujiso muxuu ahaayey ee, walbahaar wax la ogol yahay weeye iyadoo markaasi aan basaas kale aan la imanaynin oon saliidda aan ka tegaynin oo markaasi ee, nadaamta aan ka tegaynin waxaynu ka hadlayno quruxda iyo bilicda ay du- joojinaysa ee saliidahaan carafta lahayn bay isticmaalaysa wixii markaa xarage iyo inaadan geerida danba ka lahayn kutusoo dhan bay ka fogaanaysa waa saddex beri kama badna middaas wixii qaraabo kala khuseeya wey iyo waalid iyo qaraabo iyo walaal iyo ahal amaa zawj dhintay iyo ninkeeda gabadha hadduu dhinto ilaahay baa subxaanahu wa tacaala caddeeyey cidada afarta bilood iyo tobanka habeena intay ka dhammaanayso asaybay qaadi asayda la qaadina maro la xidha ma aha gambe madowna ma aha mid cadna ma aha xijaab wada cad gabadha in loo xidho ood xunsho moodo meella kuma imanin xadiidu umu salama ayaa ama umu sulaym ba waxaa ku yimid tasallabii alaaan tasallabii ala xadiidu umu salama markuu abu salama dhintay buu nabigu wuxuu ku yidhi saddex maalmood maro madow xidho saddex maalmood wixii ka dambeeya maryaha caadiga baad xidhanaysa xadiidkaas culamada waa shuduud bay ku xukumeen fara badan sheekh albanina waa taxsiiniyaa shuduudkana xoog badan walcilmu cind allah marka gabadhu marka ninkeedu ka dhinto afartaa bilood iyo tobanka habeen dharka caadiga ay xidhan jirtan bay xidhanaysa xaragada badan iyo carafta iyo waxyaabaha udgoon bay iska ilaalin wax kaloo loo diidi ma uu jiro way qabaysan way isnadiifin laakiin cilaamashadii badnayd iyo inkastoo masalada khilaaf ku jira indhakuulashada iyo carafta iyo waxyaabaha udgoon iyo saliidda la isla dhaca iyo waxyaabaha noocaasay daynaysa laakiin waa inay basaas ka muuqato wax gooni oo maro ah ama maro cal ama maro madowa ma sugno in gabadha qabays loo diido ma sugno timaheeda inaysan furfurin ma sugno waa fasaxan tahay inaha ay dadku muslimiinta hadda caddeeyeen baa idinku filan qaybta ku saabsan toddobaysiga iyo sagaalaysiga anugu wax dhiba ooma arko gabadha muslimadda ah markay bisha toddobaad soo gaadho wanaag baa u soo kordho ilmihii ay waday inuu dhow yahay sidkiisii oo ay dhali doonto bay rajaynaysaa munaasabaadka soo kordha ee diiniga ah ama muxuu ahaayey adduunyada ah in xaflad loo sameeyo culamo badan baa qabta guri haddii la dhiso in loo duceeyo masjid haddii la dhammaystiro in loo duceeyo ardayga hadduu qalin jabiyo xoogow in loo sameeyo raashinoo loo duceeyo alimaam cabdilbar waa ka hadlay salafkuna waa yaqaaneen ruuxu markuu meel ka yimaado uusoo isagoo nabad ah raashin baa la karin jiray ilmuhu markuu dhasho caqiiqa loo sameeyaa waa taqaanaan haddii gabadhii marka bishatood inay gaadhay waa tafaa'ul wanaagsan sadaqada yaree la bixinayo ee dumarka laiskugu yeedhayo ee lagu ducaysan anugu wax dhiba ooma arko wa kadaalika sagaalaysiga wax dhiba ooma arko laakiin qaybta ku saabsan abbay abbayda oo orma inay xuska tahay xuskii faadumo rasuul ay tahay saa ma tahay caynuusu ma aha xuskii faadumo rasuul asagu wax bannaan ma aha asagu kaasi ma bannaano faadumo rasuul iyo caruurta ay dhashay iyo nabigu iyo saxaabadu kulli waa isku mid haddii wax laga sadaqay waa ogolah dad intaad raashiin noo samayso raashiinkaas wuxuu sadaqaya abubakar aad tiraahdo ama faadumo sadaqa ka yahay waa ogol lahay laakiin xilli mucayan ah oo la qabtaa jira oy soomaalida ku talagalaan raashimo mucayanoo la sameeyo ruuxii wax ka bixin waaye oo xumaan laga aamino iyo nin ruux liita yahay ruux bakhayl oo khariban oo nabiga jeclayn oon faadumo rasuul jeclayn oon aalubeydka jeclayn laga aaminayo howlaha wax jira ma ah waa sadaqo can ilamwaad amwaadda dhimatay ee muslimiinta ahaa ama saxaabo ah ama aalubeyti rasuulilaahi ahaa in loo duceeyo ilaahay naxariis loo weydiiyo sadaqa laga bixiyo aan xilli go-an lahayn waa ogol lahay laakiin xilligaa go-an waxay shabahaday wixii loo yaqaana caqliga tashabuhaasaan oga loo diidan yahay laakiin sadaqada mutlaqa waan ogol lahay laakiin tashabuha meesha hadduu ka bixi lahaa ama ficlu ahlijaahiliya ama caqliga ama aski agaski ama xuski wixii la odhan jiray laga badbaadi lahaa dhib ma yeesheen laakiin caadadaa xun buu daba taagan yahay waa in laga waantumo ilahayna laga cabsado subxaanahu wa tacaala intaasaan jawaabta ku gabagabayn lahaa waxaa kaloo mudan in la baraarujiyo intaan loo gudbin ducooyinka uu sheekh cismaan diyaarinayo insha alla isagaa ducayn doonee waxay ila tahay qadiyad waxaa jirta maalin la weyd gabadh baa isoo wacday arrin bay igala hadashay oy tiri dumarka iman doona waa in loo sheego gabadhaasi waxay sheegtay gabdhaha muslimaadka markay geeriyoodaan oo la maydho oo dhaqdaan kadib maydhiga la dhammaystiro gabadhi intii loo shanleeyo oo timaheedii la sii daayo iyadoo qaawanoo kurkeeda iyo madaxeeda iyo timaheedu bannaan yihiin in la yidhahdo soo gala dumarkau kaala arka yaa doonaya meydka inuu arko anaa doonaya haweeney walba meesha ay gasho gabadhi madaxeeda oo qaawan timaheedoo daysan ood mooddo inay xaragoonayso ama la aroos geynayo ayaa daawataan baa la yidhi gabadhu sidaasay sheegtay kollay uun dumarka meydka dhaqay ka hadlaysa ama ka qaybgale kulligiin ma aha marka waxaan baraarujin lahay bilmunaasaba gabadha muslimadda iyo ninka muslimkaaba markuu dhintay lameyo la dhaqo waa la arki karaa inta wejiga ah dumarka markaynu usoo gudubno gabadha muslimadda markay noolayd madaxeeda in la arka maysan jeclayn mataa mise ma ah timaheeda in la arko ama ninkeedu ama cidaysan ka xishooyn ama cid kale ay aragto ma aysan jeclayn ruuxa muslimka markuu dhintana xurmadii wuxuu leeyahay markuu noolaa uu lahaa markuu noolaa xurmaduu lahaa iyo qadarintuu lahaaba markuu dhintana leeyahay kasru cadmi اlmayiti ka kasrihi xaya buu nabigu yidhi ruuxa nool laftiisoo la jabiyo waxay la dembi tahay ruuxa dhintay cafan ruuxa dhintay laftiisoo la jabiyo waxay la dembi tahay mid nooloo laftiisii la jabiyey culummada muslimiinta waxay ka qaateen xadiidkaas macno guud iyo cillo ballaaran oo ah ruuxa muslimkee dhintay ee meydkaa wuxuu leeyahay xurmo xurmaduu lahaa markuu noolaa oo kale uu leeyahay ma bannaana gabadha muslimadda ah madaxa in loo faydo kadibna la daawado gabdhaha muslimaadka dhaqaya markay u dhaqaan ay u shanleeyaan oo timid ay xidhxidhaan masar iyo gambadii bay u xidhahayaan way kafnahayaan wejigeeda ruuxii arkaya ku qancaya ee indhaha ka buuxsanaya ama ku sabraya ha loo fasaxo wixii waalidee maxram ah waa u fasaxay hadday madaxa arkahayaan laakiin intiina kale ay horaan markay nooleed aysan jeclayn madaxeeda inay daawadaan iyo timaheeda laydiima ogola hawshaa laga waantumo waxaa kaloo munaasabo in la baraarujiyey sheekh cismaan haddaa iisoo sheegay qadiyadda jilbaabka ku saabsan codsi baa lasoo gudbiya hawshaa waa in la tilmaamaa layidhi gabadha muslimadda ah waxay ka warqabtaa jilbaab saxan oo toosan oo quruxsan oo kii sharciga waafaqsanna inuu jiro mid xijaab dila la yidhahdana inuu jiro oo bahdil ah oo asagu faashon noqday oo marna la siibo marna la dhigo mar sarwaale lagu badasho townka marka la jiraan laska dhiba marka islir joogaan la xidho waa jira xijaabyo fara badan baa soo kordhay iyo qamiisyo fara badan iyo dhar fara badan baa soo kordhay waxaa marka mudan in la tilmaamo ama la xuso xijaabka sharcigaa ama jilbaabka sharciga shuruud buu leh mara kastoo la qaatana cawrada ma asurto ee jilbaabna ma aha waa in laga helo shuruudan soo socota marada gabadha muslimadda ay qaadanayso waa inay tahy mara jidhkeedoo dhan wada gaadhayso asturaysa xagganna wada qarinaysa wixii ilaahay soo reebay oo wejiga iyo labada cumaacumood mooyee wejiga iyo intaa cukuradae cumaacumaha gacmaha mooyee jidhkaoo dhan waa inuu qarinaya madaxa ilaa cidhbaha lugaha waa inuu wixii asturayo oo weliba uu qarinayo shardiga labaad ee loo baahan yahay anlaa yakuuna ziinatan fii nafsi jilbaabku iskii waa inuusan qurux u ahayn jilbaab waxaaba jiraba bilic leh oo asaga dhanba ku soo jiidanhaya oo dumarka qaarkood markay ka hor socdaan inantaad orado hor martaba mooye aadaan daba socon karin baa jira oo wadooyinka laga maray la-yahay baa iska jira xijaabku waa inuusan laftirkiisu qurux iyo bilic dadka soo jiidata uusan lahayn qodobka shardiga saddexaad ee jilbaabka gabadha muslimadda looga baahan yaha waxaa weeye waa inuu yahay waasac jilbaab waasaca oo dayiqa waa inuusan ahayn jirkeeda mid ku dhegan haba adkaado qarfaanba ha noqdo garoon shiid adagba ha noqdo hadduu gabadhi ku dhegan yahay oo jirkeeda sawirayo shardiga marka rag iyo dumarba waa u yaallaa ninka raggee sarwaal ku dhagan qaatay ee baryihiisi iyo xiniyihiisa sawirahaya xaggee geynaynaa miyuu qaawan yahay mise dhar buu qabaa nafsa shay wey gabadha muslimadda ah xijaab waasaca oo jidhkeeda aan qabanaynin oo ka fog oo fadfaada oon ciidhan waa inay xidhato shardiga afraad an yakuuna safiiqan hayra shafaaf waa inuu yahay jilbaab qara leh waa inuu qara leeyahay dun culus waa inuu yahay adag yahay shafaaf beermaqariyo ah oo dhii jabuuti ah ama bahalkan hadda meelahan lala ordee khariban ah kaasi looma baahano shardiga shanaad waa inuusan sawbu shuhra ahayn maraa halagu arka ah dadka jilbaab madow iyo mid waxay qabaan buluuga iyo mid garay iyo noocaas jilbaab waxaa soo xidhatayba gebigiisaba dhicir guduudan ah ama gebigiisaba birbirqahayo walacwalaclaynhaya ummadiiba tani maxay ahayd waa lagu wada fiirin waadku waa ku jalleeci kuriga socdo waa ku fiirin haweenayda weyn way ku soo firin adoo dhan bartilmaameed baad noqonaysa fawbu shuhra loo yaqaana ha lagu arka iyo ha lagaa sheego marada ana ha la iska ilaaliyo shardiga lixaad dharkay gaaladu xidhato waa inuusan ahayn dhar lagu shabahayo nisaa-ulkaafira dharkoodii waa inuusan ahayn midka toddobaad waa inuusan shabihin dharka ragga waa inuusan shabihin gabdhaha muslimaadka jilbaab noocaasa baanu ka rabnaa inay xidhaan diintuna caddaysay culmaduna ka hadleen gabdhaha yaree soo kacaya dhallinta soo kacaysa waa in lala hadlo dumarka waaweyn waa inay waaniyaan waalidiintu waa inay xil iska saaraan ilahay waa in laga cabsado gabdhaheenna waa in si fiican loo tarbiyo ilahayna laga cabsada bilahi towfiiq
جزاكم الله خير شيخ الله يبارك فيكم الله سبحانه وتعالى ميزانك حسنات هديرة أنا قلت الله سبحانه وتعالى مضافع سؤاله قبل مصور تقريبا محل أوران كلام نص وحي أهل الدعاء عملوا دعاء ducadan gabdhuhu codsanayaan waxay isugu jirtaa waan xanuunsanaya sheekh xanuun baa qaba haddii duceeyo waalidkay baa xanuunsan ha laigu duceeyo anigaa xanuunsan ha laii duceeyo ilmihii baa si iga ha laii duceeyo qur-aanka ilaahay subxana wa tacaala in uu fududeeyo ha laii duceeyo in ilaahay subxana wa tacaala salaada ii fududeeya ha laii duceeyo cibaadaadkii baa culis iga saaraya in ilaahay ii fududeeya ha laii duceeyo dhib badan oo duca aha meesha ku jirta marka adaana lagaa codsada insha allahu tacaala taasaan kusoo gabagabaynaa wajazakum allahu khayr wixii su-aalaha ducaagana waa isku qabanay aad bay u fara badnaayeen taqriiban nus bay ku dhawaayeen ducaa ducooyinkii marka sheekha hadda kuwalinaya insha allahu tacaala ilaahay ha naga afara subxana wa tacaala
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي بقى سبحانه وتعالى وحان قوة ديساننا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلهي إنه عافيو ضدك مسلمين تدبان بكي حنونسا إلهي سبحانه وتعالى وحان ويديسانينا إن عذرك وعافمات أو بدله ومرضى المسلمين ورنب أو عافيو قار أهانا مسلمين تصوع صدي إن لو دعيو dhibka ay tabanayaan ilaahay subxaanahu wa tacala inuu ka caafiyaan weydiisanayna waalidiinteen si guud iyo si gaar ahaneedba ilahay inu naxariistaan weydiisanayna dadka muslimiintaee goonida usoo codsaday ilaahay waalidkooda ha u naxariisto dembigooda hore iyo kii dambena allah ha u dhaafo annaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidiintaayo dhammaantaannu ilahay inu cafiyaan weydiisanaynaa say noogu soo dadaaleen ilahay inoogu dadaalo baan weydiisanaynaa intii dhiban oo dhanba ilahay dhifaa ka sii qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii diinta inuu ku sagseegaya dareemaya ama cibaadayaro dareemaya ilaahay camal saalixa iyo cibaado badan oo aqbaladle ilaahay subxaanahu wa tacala ku irsaaqo kulligeenna allah noo naxariisto dhibka adduunka ka jira ee muslimiinta ka hadheeyey ilaahay naga qaado dulliga iyo dulmiga ilaahayna dul saaray eenu kasbannay ilaahay inuu naga rogaan weydiisanayna dulliga ilaahay inuu guul noogu bedelaan weydiisanayna ilaahay subxaanahu tabardarrada inuu awood noogu bedelaan weydiisanayna guuldarrada gargaar baan alla ka weydiisannay kala tegidda kulan baan alla ka weydiisannay dhibka ilaahay dheef baanu ka weydiisannay qalbi wanaagsan isku yimaado oo diinta ku walaalba ilahay subxaana wa tacala anu weydiisanayna muslimaadkao dhan ba ilahay inuu walaaleeyo diinkana ku walaaleeyo ee xaqana ilaahay subxaana wa tacala uu ku toosiyo ayaga iyo ubadkoodan ilaahay subxaana wa tacala ubad wanaagsan oo ilaahay caabuda waalidkana anfaca diintana waxtara allana raalli garayaanu weydiisanaynaa intaasaan odhan lahaa ilaahay subxaana wa tacala waan ducayna allah naga aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala ha noo dembi dhaafo آخر يا أدن إله أن قولي هذا بالله توفيق